man صaxat salaatuhu linafsihi saxa litimaamu ligayrihi maa lam yamnac minhu maanicun ka salaadu inuu isaga tukadaa ay ka asaxayso inay cid kale salaada isaga ku xidhataana way asaxaysa waxaa laga reebaya wixii maanic sharcigi diido in lagu xidho oo maanica sharcigii uu diiday rag oo kale inay dumarka ku xidhaan uma banaan mashruuc ma ah marka waxaa weeye salaad iyadoo qofka dumarka dumarka ka asaxayso ayaa haddana rag inay ku xidhaan aynay u asaxayn markaa suuradda noocaas oo kalea maanic baa diiday daliil sharciya ayaa diiday waxaa ka mid a dadka qaarkood oo waxa weeye ahlulacdaar ah sida faaqidu tahurayn iyo wax lamid a in waxa weeye cid markaa tahaaradiisu ay sax tahay inay ku daba tukataa mashruuc ma ah mashruuc ma ah marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa laga reebaya un wixii ciddii salaada in lagu xidhaa aynay markaa asaxaynin oo daliil sidiisa u diiday iyada waa laga reebaya laakiin haddii kale waxay tahay in lagu xidho oo cid kale ku xidhatana salaaddii waa u asaxaysa marka mas'aladaasna sidaas iyada weeya laakiin afdal calaa kulli xaal waxa ah ruux sunniya hadduu helayo inuu ku daba tukado bidcada ka maran ruux markaysa waxa markaa saalix oo wanaagsan hadduu helayo inuu ku daba tukado ama haddaan labada midnaba helaynin waxa weeye faasiqa iyo mubtadicaba waa lagu daba tukanaya intaanu shareecada ka bixin oo gaaloobin kufri dawaaxa markuu la yimaado laguma xidhanayo laguma daba tukanayo waayo bidcada waxay noqon kartaa bidca mukafira oo qofka gaalaysiinaysa marka haddii waxa weeye yani markaa qofkii ay xataa gaalaysiinayso xaalka noocaas ah yani laguma xidhanayo laakiin haddii kaloo markaa bidcadu mukafiro aynay ahayn waa lagu xidhanayaa salaadii oo waa markaa banaan tahay in lagu xidho inkastoo afdalku yahay culamada qaarna ay waajibiyaan i xaalad markaysa waxa markaa keensatay inuu ku xidho aynay jirin ou heli karayo cid kale oo ka maran bidcadaas inuu ku xidho culamada qaarna waa waajibiyaan culamada qaarna waxay dhahan waa afdal waa fadli badantay buidah marka sidaas yalaa mas'aladaas weeye jumcada iyo jamaacadana waxa wey shacaa'irta islaamka la muujinaya muslimiintii baa isu imanaysa marka waxaa weeye shacairta islaamkuna guryahoo lagu tukado markaysagaa kuma daahirayso kuma muuqanayso adaanka la adinayo ee la muujinayo jamaacada la isugu imanayo jumcada la wada tukanayo jamaca la badinayo cadowga markaysaga markaa lagu cabsi gelinayo kullu dalik yani marka waxa weeye waa shacairta islaamka oo la muujinayo acyaaddaa lamida iyaduna ciidaha marka iyaguna waa saasila haddiiba ay dhacdo inuu qofku aanu garanaynin aanu waxba wara ka haynin ayuu salaaddii ku xidha weligii markaysa waa markaa ma aqoon qofkan laakiin wuxuu arkay salaaddii isagoo tukanaya waa ku xidhanaya mastuur baa la yidhaahdaayo waa lagu xidhanaya daahirka xaalkiisna waxa weeye inuu muslim yahay mar hadduu salaaddii tukanayo man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalika almuslim baa nabigu yihi sal allahu alay wasalam marka mar hadduu salaadii tukanayo oo adimayo oo qiimayo oo tukanayo amaba loo qiimayo waxa uu yahay daahirka xaalkiisu inuu muslim yahay daahirkaa waxaa lagaga rari karaa daliil iyo bayine cad haddaan bayine cad loo haynin lagama rari karo haddii iyadoo aan waxba lagu ogeyn oo aan xaalkiisa la ogeyn la arkay qof tukanaya oo salaadii lagu xidhay oo dabeedna markii dambe wuxuu noqday qofkii gaal baabu noqday amaba isagu waanu ogeyn qofkaniy gaal buu ahaa salaadana wuxuu ku ciyaarayo uga muuqday ma jirin ee si quman buu afcaasha u samaynayay isagu mar haddaanu ogeyn wax dembiya kama saaran salaadisna waa abs culamada qaarkood baa waxay dhahan hadduu dib ka ogaado dib hadduu ka ogaado salaada waktigeedii oo jooga ayuu ogaaday ninkan inuu waalaa ama wuxuu ogaaday inuu markaysaga ninkani gaal ahaa hadday caynkaa iyadaa tahay salaaddii waa soo celinaya bay culamada qaarkood yidhahdeen culamada qaarkood waxay yidhahdeen salaaddii waa soo celinaya ibnu xadmi alظaahiri waxa uu yidhi mas'ala fain sallaa khalfa man yadunnu anahu muslim uma calima anahu kaafir ثم علم أنه كافر أو أنه عادي أو أنه لم يبلغ فصلاته تامة لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس وقد قال عليه السلام لم أبعث لأشق عن قلوب الناس وإنما كلفنا ظاهر أمره فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر وكذلك العابث في نيته أيضا لا سبيل إلى معرفة ذلك منه وبالله تعالى التوفيق المحلى مجلد كلبات صفحة صدح بقلية قرية صدوات صدح بقلية لبية صدوات التوزيع دار الباز طبع دار الكتب العلمية مسألة أفر بقل هي الله رأيه بمعنى وحوة الماما يا ابن حجم hadduu ku dabatukado qofku u malaynayo inuu muslim yahay hadda ma yaqiinsana yadun wuxuu u malaynayaa inuu muslim yahay ayuu ku daba tukaday qofkiibaa dabeed waxa markaa uu ogaaday inuu gaal ahaa markii salaadii uu dhammaystay dabadeed ama inuu mid iska dheeleelaya ahaa ama mid aan qaan gaadhin inuu ahaa masalada waxa weeye sheikhu waa khilaaf yani isagu qabo ta ku saabsan qaangaadhka oo culamadu laba qowl bay ka leeyihiin ruuxaan qaan gaadhin in salaad lagu xidhaa yani ma banaanta mise ma banaan laba qowl baa ku sugan raajixuna waxa uu yahay sida uu sheegay sida khilaafsan oo ah marka isaga yani in ruuxii aan qaan gaadhin ee sabigii markaa mumayidka wax kala garanayay in salaadii lagu xidhaa ay banaan tahay waxaana u dalilay xadiiskii mucaad iyo inankii markaysa waxaan markaa kale qolyaha kala tushin jiray oo waxay yidhaahdeen yani markaa qatu cana istaqaani ina yar buu ahaa toddoba jir ah haddana waxa weeyaan markaa qol isku jira marka sababku waxay tahay inaan imaamada loo shardinin qaangaad marka waxa weeye waxa uu yidhahduu dib ka ogaado inuu markaa gaal ahaa ama mid leelaya inuu ahaa salaadiisi waa u taar waayo waxa qarsoon dee laguma kelifin qofka waxa muuqdaa lagu kelifin daahirka arrinkiisuna waxa uu ahaa inuu qofkani muslim yahay saasaa daahirku ah qof alla qofkii tukanaya daaru islaam ha ahaatee ama daaru yani kufri ha ahaatee qofkii tukanaya daahirka xaalkiisu waa inuu muslim yahay daahirkaa waxaa la guda guuri karaa bayne cad in la helo oo caddaynaysa inuu qofkani gaal yaho aanu muslim saasaa ibnu xasmi daahir uu tilmaamay culamada qaarkood oo odhanaya waa jiraan hadduu ogaado kadib hadduu ogaado inuu markaa gaal ahaa salaaddii waa soo celinaya imaamu shaafici baaba kamid isaguna umka ayuu mas'alada noocaasa ku sheegay laakiin waxa uu sheegayaa haddii waxa weeye uu markii hore uu arkay isagoo tukanaya xaalkiisana aanu ogeyn daahirka arrinkiisu waxa weye waa inuu muslim yahay salaaddii hadduu ku xidho oo uu ka faaruqo oo salaaddii dhammaystaan wuxuu ka ogaado oo dambe oo sidii khilaafsanna aynay jirin salaaddii ma soo celinayo salaaddiisna taam bay u tahay waa shaafici odhanaya shaafici saas odhanaya salaaddiisna taam bay u tahay wax dambe oo saaran inuu soo ceshaana ma jirto laakiin xaalka uu ogaaday inuu salaadii waxa weeye ninka tukinaya inuu gaal ahaa ama majnuun ahaayo mid waalan u ahaa iyada waa inuu soo celiyo taas waa mas'ale ahlucilmi isu khilaafsan yihiin laakiin waxa weeye mawdicu itifaaq waxaa ka ah haddii aynay ogaanin wax sidii hore khilaafsan inaanu soo celinayn salaada wixii saaraana inuu leeyahay wuxuu ku yaallaa markaysaga hadalkaasi waxa weeye imaamu shaafici alumka mujaladka koowaad safxadda boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadda daarulfikri ayuu markaa ku yaallay wakadalika imaamu nawowi isaguna waxa uu ku sheegayaa hadalka mid shabaha majmuucu majmuuca sharhulmuhadabka mujaladka afraad safxadda boqol iyo lix iyo konton الطبعة الوحيدة الكاملة مكتبة الإرشاد جدة كصبح مجلد كأفراد مجموع شرح المهذب صفحة فقلية لحية كل مركز على كل حال مسألة ذات انت أصبين وكذا بحر مسألة كما شارح التلمام يا هدية إنه إشارة وحي تهي آه وحوي لشارح تحاويده وقد دلت وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر nusuusta kitaabka qur'aanka iyo axaadiista iyo salafka ummadda bimacnaa saxaabada iyo taabiciinta siday ku ijmaaceen in waxa weeye ana waliya alamri in marka waxa weeye madaxda wa imaama asalaati salaada ka markaysa waxaan imaamka ka ah iyo qaadiga iyo amiirka waxa weeye jihaadka ama dagaalka iyo sadaqada ka ururinaya ee bimacnaa uu khasisay imaamka muslimiintu ama khaliifa uu khasisay kaasaa caamil la yidhahdaa haddii kale wakiil baa la yidhahdaa ka sadaqada waxa weeye loo khasisay inuu ururiyo oo imaamka ama madaxda muslimiintu ay u khasistay kullu dalik yutaacu fii mawaadic ijtihaad waxaa lagu adeecaa meelaha ijtihaadka yani waa lagu adeecaa wixii umuuro ijtihaadi ah hadday ra'yi aaraadii ka mida doortaan sida ay doortaan baa marka atbaacdu inay ku raacdaay walaysa calayhi an yudiica atbaacahu fii mawaarid ijtihaad mana saara in waxa weeye isagu inuu raaco atbaacdiisa iyo dadka raaciyadda u ah meelaha markaysaga waxaan ijtihaadka bal calayhim daacatuhu fii dalik waxa saaran in marka ay yani ay adeecaan isaga taa ku adeecaan ra'yigoodana ay uga tagaan ra'yigiisa waayo maslaxada jamaacada iyo itilaafka iyo iswaafaqa ka roon yani mafsadada markaysaga tafaruqa iyo ikhtilaaf ku leeyahay mas'alada noocaasa ayuu marka sheekhu halkaasna kaga warramay marka waxay ku saabsan tahay imaamku salaada tujinaya haddii masaa'il la isku khilaafsan yahay a'immadu qowl ka mida aqwaashii ay ku tageen ee ijtihaadiga ahaa mid ka mida hadduu doorto oo raajix ay ula muuqato waxa saaran dadka markaysagaa u tujinayaana inay ku raacaan ee inay ku caaridaan oo yidhaahdaan waxa weeye marka ra'yigaa sidaa ha doorane sidaa iyo sidaa yeel oo ay u laqimaan wax saaran ah waayo dee waxa weeye salaadii madax buu kugu yahay imaamku maadaama uu madax kugu yahay waa in marka waxa weeye aaraada ijtihaadiga aimadu isku khilaafsan tahay qowlka uu doorto waa inaad markaa ku raacda aanad caaridin waayo dadkii marka aaraadooda waa iskhilaafaysa waxaa laga yaabaa midba inay si ula muuqato marka ra'yiga waxa weeye mutabacee la raacaya waxay tahay waa ra'yiga imaamka oo imaamku waxa weeye masalan hadday ula muuqato qunuudda salaada inuu qunuudo dadka uu tujinaya hadday leeyihiin qunuuddu subaxa waa laga fiican yahay ma aha markaysaga imaamka inay ku laazimiyaan ee hadduu qunuudo waa inay ku raacaan hadduu salaadii subax qunuudo imaamku waayo waa qowl aqwaashi ka mid ah a'imadii madaahibtaana isku khilaafay masalada laba qowl baa ku sugan a'imadii madaahibta ayaa qaarna waxay leeyihiin qunuuddu waa sunne subxii la qunuudayaa qaarna waxay leeyihin sunne maaha labadaba dee saxaabadii nebiga sala allahu alayhi wasalam ayaa mid walba sameeyey a'immadii ka dambaysay hadday tahay shaafici iyo abu xaniife iyo maalik iyo ayaa waxa weeye midba mid doonta marka arrin laysku yani markaa bushiyo ma aha waa arrinay madaahibtii a'immadii isku kala duwan yihiin marka inay yidhaahdaan waxa weeye ilaaba ilaa waa inaad qunuuda ka tagtaa oo dadka salaada ku daba tukanaya imaamku ay ku laasimiyaan imaamka ma saar sidaas in laeg cagsigiisana markaa ma samayn karaan oo hadday isaga ula muuqato yani inaan la qunuudin inay ka fiican tahay oo sidaasi sunno tahay yadana waxa weeye dadka ma'muumiinta ee salaada ku daba tukanaya inay yidhahdaan salaada maxaad u qunuudi weyday yani markaa ma ah iyagu sidii loo dujiyeba sidan iyo sidan ba a'immadii baa qabte eh oo salafkii iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo imaamiyaalkii baa laga soo raray nebigu marna waa qunuuday marna waa ka tegayey kii la yeelaba salaadda waa inuu ku daba tukado bisimkii hadduu la jahro ow sare u qaado salaada jahriyada ah ma saaro inay yidhahdaan ilaaba ilaa bisimka waa inu hoos u dhigtaa waayo waa mas'ale ijtihaadiya a'immaduna ku kala duwan saxaabada markaysaga waxaa ka mid ahaa qaar bisimka la jahray iyo qaar aan la jahray inkastoo nebiga ay u badnayd yani waxa weeye ficilkiisa in waxa weeye salaada inuu bisimka hoos u dhigi jiray bisimka inuu hoos u dhigi jiray iyadoo camalkiisa iyo marka ay u badnayd sida uu nebigu samayn jiray ilaa a'imada qaar ka yidhaahdeen daliil saxiixa oo mas'alada ku cad oo nebiga laga hayo inuu sare u qaaday bisimka lama hayo haddana calaa kulli xaal haddii imaamiyaalka salaada qaarkood ay bisimkii waxa weeye sare u qaadaan atbaacda waxa wey raac yani ku daba tukanaysaa inay yidhahdaan ilaaba ilaa hoos u dhig yani markaysaa wax mashruuca ma waayo imaamkaa la ateecaayo ma'muumiinta lama ateeco iyagana waxa saaran inay imaamka ku raaca salaadiina wax waxyeelaya wahaakada masaa'il badan baa markaysa waxaysaa ku kala duwan mutafaqihada mutaakhiriinta qaar baa waxay la yimaadeen mas'ala qariiba oo waxay yidhaahdeen madaahibta kala duwan salaada inay isku xidhaan maaha waayo kani wuxuu u qabaa in waxa weeye qofka dumara hadduu taabto ee ajnabigaa in waysadii ka jabayso kan kalena wuxuu u qabaa inaynay ka jabayn marka waxaa dhici karta xaaskiisii intuu taabtay inuu iska soo baxo salaaddii galo marka sidaa lagu daba tukadaa waxaabaan u qabaa markaysaa inaan waysaba u jirin ma nimaan isleeyahay waysaba kama adka oo waysadii intay ka jabtay oo hadduu doono xaaskiisa soo taabtay aan ka weysaysanin baan salaadda ku daba tukadaa aimada madaahibta waxay isku khilaafsanyiin qaar waxay leeyiin madaxaa la wada masaxaya qaarna waxay leeyihin maya waxaa ku filan wax yar oo madaxa ka mid a saddex tin haddaad masaxdo kifaay waa ku filan waxaa dhici karta inuu yidhaahdo yani sheikii xambaliga ahaa yani shaaficiga anigu ku xidhan maayo madaxa aanu qabo inay waajib tahay in la wada masaxo ayuu isagu in yar masaxay marka horena waa la isla ogol yahay in waxa weeye madaxa in la wada masaxa inay sida kaamilka a tahay waayo nebigaa sameeyey sala allahu alay wasalam madaxa labada gacmoodba intuu biyaha mariyey ayuu halkaa kaga bilaabay saasuu u waday halka dambe u geeyey haddana waa soo raaciyey halkaasu keenay nebigu sala allahu alay slam aqbala wa adbar saasuu sameeyey waxaa la isku hayaa uun la-aanteed salaadi ma ansaxaysaa oo weysa ma u ansaxaysaa qofkii isagaan sidaas samaynin mise uma ansaxayso shaaficiyada waxay yidhahdeen waa u asaxaysaa oo kifaaya waxa ah in yar oo kamida madaxa intaa utaabsa madaahibta kale qaarkoodna waxay leeyihiin maya u asix maysa ilaaba ilaa madax wayna wada masaxaan umuuraha noocaas oo kale ah ee salafka isku khilaafeen oo saxaabada isku khilaafeen oo aimada isku khilaafeen salaadda umay kala goysan jirin mid waliba ka kale waxa weeye salaadda hadduu galo waxa weeye waa ku daba tukan jiray manay odhan jirin anigu kama qabo ra'yigaa waxa weeye inay inuu wayse qaba iyo wax lamid sababtuna waxay tahay man saxat salaatu linafsihi saxat ligayrihi alitimaamu bih saxa ligayrihi alitimaamu bih maa lam yamnac minhu maanic ninka waxa weeye salaadiisu isaga ay u asaxdo inuu tukadaa inay markaa ciddaan isaga ahayn ku xidhatana waa asaxaysaa intaan wax daliili aanu diidin mas'aladanna cibaadaad mar hadday ku saabsanto aimadu isku khilaafeen qofka ictiqaadkiisaa loo eegaya waxaan wax ma kaga asaxayaan oo isagu ma rumaysan yahay in wax ugu asaxayaan mise wuxuu qabaa inaan waxba ugu asaxay hadduu qabo isagaan waxaas waxba ugu asaxay inuu sidaa ula yimaado cibaadadu ka asaxi mayso tusaalihiisu waxay tahay ruux baa wuxuu ictiqaadsan yahay qofka dumara haddii aad taabato waysadu waa kaa jabay dabeedna intuu taabtay buu tukaday wax ka asaxay ma jiraan waayo waa maxay aimadu hay isku khilaafsanaadaan iyo madaahibta ee isagu ictiqaadku ka rumaysnaa waxay ahayd inaan ninkaa weyse u jirin mar hadduu isagoo qabay inaan wayse u jirin salaad uu galay macnaheedu waxa weeye isagaan wayse qabin cindigiisa siday la ahayd ayuu salaadii galay dee salaaduna tahaara la-aan asixi mayso marka waxba ka asixi mayso ictiqaadkiisaa loo eegaya ruuxan hadduu isleeyahay ictiqaadka aimadu waxay isku khilaafeen way kuugu asaxaysaa salaadu waa ugu asaxaysa hadduu ictiqaadkiisa ay la tahay inaan waxba ugu asaxayna oo uu dabeed la yimaadana waxba ugu asixi maayo marka ictiqaadkaasaa loo eegay marka calaa kulli xaal mas'alada waxa weeye in la yidhaahdo madaahibtu isku xidhan maayaan waa qowl marka waxa weeye khalad ah weeye oo bidco ah ayay markaa culamadu sheegeen waxaanu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum acalayhim wuxuu ku saabsan yahay a'imadii salaadda haddii lagu xidho wixii salaadda ay ka nuqsaamiyaane ka dhimaan in waxa weeye qofka isaga loo qorayo ma'muumkee salaadda ku xidhay iyada oo taam ah oo dhammaystiran waa hadduuba nuqsaan la yimaado hadduuba nuqsaan la yimaado ayay mas'aladaas ku saabsan marka sidaas aawadeed hadalka waxa weeye ay soo darisiiyeen mutafaqihada muta'akhiriinta qaarkood ay yidhaahdeen shaaficiyada iyo xanaabilada iyo isku xidhan maayaan hadday arkaanta qaar isku khilaafsan yihiin ama shuruudda qaarkood yani wax saxa saasaynay u ahayd a'imadiina salaada iyagu may kala goobsanay way isku xidhan jireen salafku waa isku xidhan jireen saxaabadu waa isku xidhan jireen taabiciintu waa isku xidhan jireen iyagoo masaa'il badan oo fiqiga ah ama axkaamta ah ama cibaadaadka ah ku kala duwan ayaa haddana salaadaha isku xidhan jireen lama soo noqnin ayaankua iyagoo kala goostay laakiin waayadii dambaa lala yimi in markaa la sameeyo in la yidhaahdo waxa weeye shaaficiyadu mar bay tukanaysaa oo xaramka waabay markaa waxaa jiray inay madaahibta waxa weeye mar boqola tukan jirtay oo afar imaam baa ka jiray beri beryaha ka mid a adugu bixamdi llah iminka waa ka baabaaday ma jirto yani bifadli dacwati najdiya laakiin mar baa waxaa jirtay in waxa weeye salaaddii la adimayo la qiimayo markaasaa qolada kale waa iska fadhidaan qur-aan bay iska akrisanaysaa waa iska wardinaysaa waa maxay shaaficiya tukanaysaa markay ka baxaan baa dabeedna salaaddan ba haddana la qiimaya markaasa waa waa xanaabiladii xambageedii qoladii kale waa fadhidaan haddana waxa weye afar goor baa marka isagaa marba la qiimaya markaasa marba qolo geli jir oo waxa la madaahibta iskuma xidhanayso arrin baatila wey arrinka noocaas wax sharciya ma aha oo waxa weeye markaysaga shareecada waa khilaafsan saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkiina may samaynin a'imaduna may samaynin waxa weeye qaacidaduna waa yusalluuna lakum fain asaabu falakum wala wixii hadday dhacdo inay qaarkood salaaddii wax ka dhimaan wixii ka dhima iyagay saaran tahay lakin qofka isagoo kaamila iyadoo kaamila loo qorayo sidaa nabigu tilmaamay sala allahu alay wasalam sidaasay markaa ugu sugnaaday waxaa kaloo halkan ku sugan in waxa weeye shuurada waxaa la yidhaahdaa imaamka ama madaxda marka la yidhi waxa dadkaa la shawraan inay shuuradu aynay marka ahayn mulzima mid waxa weeye waxa markaa dadku ay u bateen inuu imaamku raaco ama qaadigu raaco inaynay laazim ku ahayn ee ay muclimo tahay oo bimacnaa waxa weye aaraadii uu ku caddaysanayo mawdica tacliilaadkii uu ku ogaanayo yani markaa talin inay tahay lala talinayo ha yeeshee markaysa waxa markaa inaanu markaa waxa weeye laazim ku ahayn ra'yiga ay kula taliyaan inuu raaco imaamkii ama khaliifadii ayaa tana laga qaadanaya oo mucaasiriinta qaar ka mid ah waxay yidhahdaan shuuradu waa mul waa mulzima oo waxa lagula taliyo ilaaba ilaa inuu raaco ayaa laazim ku ah marka taasna waxaa laynagu tilmaamayaa يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه سأسأول عبد الرحمن عبد الخالق رأيك الشيخيان أتصاب صن يعني الشورى في ظل النظام بالحكم الإسلامي وقشاغه وهنا مركة ملزمتها والرأي مركة يتوحى المركة ضدك أيوبة إلا بإلا إنه خلاف كريم يعني تنوعات وحوية ومدان صحيحة أصاب وحوية inay markaa waxa weeye mulzimo aynay ahayn ee muclimo inay tahay oo bimacnaa aaraada lagu kala ogaanayo ku ogeysinayso tacaaliilta iyo markaysaga fawaa'id kuu sugan iyo masaalixda laakiin aynay laazim ahayn ilaaba ilaa yani markaa muqtadaha waxay keensanayso in la raaco taasina waa mas'ale muhima waxaa kaloo u yidhi wacalaa man maata minhum cidda dhimatay tukashada lagu tukanayo waxaa laga istisnoonaya oo laga reebayaa munaafiqiinta oo munaafiqiinta waxa weye ciddii la ogaaday nifaaqooda iyagoo ahlu qiblaha waa ka baxayaan in waxa weeye lagu tukadaa ma banaano walaa tusalli cala axadin minhum maata abadan walaa taqum cala qabri axad munaafiqiinta ka mid oo dhintay ha ku tukan baa la yidhi nebiga sala allahu alay wasalam waxaa kaloo laga reebayaa shuhaadada shahiidkii waxa weeye dagaalka jihaadka lagu dilay isagana waxa weeye waxa bannaan inaan lagu tukan inkastoo marka ay soo aroortay shuhadaa uxud nebigu sal allahu alay wasalam inuu ku tukaday shaaficiyadu way awilaan oo waxay ku awilaan in looga jeedo bimacnaa waa u duceeyey laakiin sawaabku waa inuu ku tukaday weeyaan salaaddii sharciyada ahayd inuu ku tukaday oo salaatuljanaaza ayaa sawaabku yahay sida turuqa xadiiskaba laga fahmay laakiin waxa weeye waa cala sabiili jawaaz inay bannaan tahay in lagu tukado waxaa kaloo markaa shaarixu yidhi waxaa laga reebayaa qutaacu turuqa iyo bukaada iyo kii naftiisa dilay laakiin taksiiska laga reebaya waxa weye dadka ahlu fadliga ah ama ahlu cilmigaaba inay ku tukadaan yani laga fiican yahay tacziir ay cazirayaan oo bimacnaa ay edbinayaan oo salaadooda markaysaga dadka waxa weeye ka naftiisa dilay iyo waxa weeye qaaticu ariiqa ah iyo yani markaa kaduyunta lagu leeyahay iyo dadka ahlufadliga waxay samayn karaan inay yidhaahdaan yani ku tukan mayno laakiin waxa weye cumuumka dadka cid kaga tukataa waxa weye waa mashruuc iyadu markaysaga waajibnimadii bay ku baaqitay sida raajixa ah waayo nebigu waxa odhan jiray sala allahu alay wasalam salluu calaa saaxibikum saaxibkiina ku tukada ayuu odhan jiray o isaga iskaga tegi jiray ta kale waxaa kaloo kusugan duyuuntu markaa dhibaatada ay leedahay maadaama nebigu sala allahu alay wasalam dadka daynka lagu leeyahay uu diiday inuu ku tukado ilaa daynka laga bixiyo oo marka la keeno maydka wuxuu odhan jiray dayn ma lagu leeyahay haddii la yidhahdo ha wuxuu odhan jiray ku tukada anigu kutukan maayo marka waxay keensan jirtay dadka qaarkood inay yidhahdaan yaa rasuulalahi annagaa ka bixinayna daynka lagu leeyahay ku tuko waa dhacday taasina marka daynku dhibaatada uu leeyahay ayay taasina markaa ku tilmaamay marka rag iyo dumarba waa in marka lagu tukado ayaa mashruuca tukashadaa lagu tukanayana waa shafeec qaad loo shafeeco qaadayo oo ilaahay looga baryayo o loo ducaynayo inuu ilaahay dembigiisa dhaafo oo jannada geliyo marka waxa way jamaca in loo badiyaa fiican inagu haddi jeer jamaca bad badintiisa qofka markaa maydka ah dad fara badan inay ku tukadaan uguma dadaalo xoogaa markaysa waaan markaa intii la helo un laakiin jamac badan ha lala doono inagu markaa waxba isuma dayno marka in jamaca loo badiyo waayo waa duco waa shafeeca qaad nabiguna wuxuu tilmaamay sala allahu alay wasalam jamaca in loo badiyo oo ilaa saddex saf meerkaa meelahaas ku tukadaan oo afartan ama boqol markaysa waa markaa dadku inay bataan saas iyadaaba afbala dadkan waxa weeye markaa yani marka ilaahay u baryay u ducaynayana ajar bay ka helayaan ducada loogu ducaynayana waxaa kamid ah allahuma la taftinna bacdahu walaa taxrimna ajra ilah dabadiina hana fitnay ajarkiisana hanaga hanaga maanicin haloo diiday waa duca weyn wey duca weyn wey marka waxa weeye ala kulli xaal taasna ha lagu dadaalo waxaa kaloo markaa ku jirta sanadku mar hadduu beled islaam yahay maydka waxba in la tafniido mashruuc maaha oo la yidhahdo marka waxa weeye maxu xaalkiisu ahaa siduu ahaa ma salaada ma tukan jiray diinta ma caayi jiray waxa waxyaalaha in la weydiiyo mashruuc maaha ee waxa weeye maydka haddii la keeno beledkuna beled islaam yahay waxa weeye asalkaa lagu xambaarayaa oo in marka waxaweye muslim uu yahay sidaas aawoode waa la iska tukana rag ha ahaado ama dumar ha ahaado wixii laakiin ay caddaato inuu gaalnimada miisan jiro oo gaal uu ahaa isaga lagu tukan maayo kii ay caddaato inuu isagu gaal ahaa khusuuskiisa iyo gaarnimadiisu isaga lagu tukan maayo ilaa meeluu gaalnimadii kaga toobad keeno kaga soo noqday la ogaado asalka hore la istisxaabaya alaslu baqaau ma kana cala ma kana sidaas aawadee lagu tukan maayo qal muصنif raximah اllah wanara salaata salaadii baan markaa yani arkaynaa bimacnaa ictiqaadsanahay khalfa kuli barin inay yani صaxiixo tahay mid kasta oo markaa yani bari ah bimacnaa saalix oo wanaagsan in lagu daba tukadaa inay asaxayso ay wanara صixata salaati salaaddu inay asaxaysaan markaa ictiqaadsanahay khalfa kuli barin mid kasta oo baari ah oo bimacnaa wanaag la imanaya oo saalix ah dabadiisa salaaddu inay ku asaxaysaan oo ictiqaadsanahay صixata salaati badan min baabi xadfi muba wa faajirin iyo mid kastoo faajiro bimacnaa faasiqa oo xumaan la imanayo min ahli qiblati oo ahlu qiblaha ka mid a bimacnaa dadka waxa weeye ashahaadanaya ee qiblada u jeesanaya ee aan wax gaalnimo oo cad la iman ka mid a ahlu qibla saasaa looga jeeda wa calaa man maata minhum ciddii waxa weeye dhimatay ee ka mid a ahlu qiblahana in lagu tukadaa inay iyagana mashruuc tahay ayaa marka waxa weeye aanu ictiqaadsan والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا ننزل دجن بين أحدا منهم أحد كمد أهل قبلها jannatan janno dejin mayno odhan mayno jannaday gelayaan walaa naara naarna dejin mayno ma odhanayno naartay gelayaan cid yani markaa dadka muslimiinta ka mida fisqi waxay doonaan hala yimaadaan ama aaco iyo khayr waxay doonaan hala yimaadaan ma odhanayno cala sabiili tacyiin jannaday gelayaan ama naartay gelayaan odhan mayno shahaadada cid looga markhaati kaco inay naarta gelayaan ama jannada gelayaan waa laba nooc shahaadatun bilwasfi iyo shahaadatun bitacyiin in wasfi loogu markhaati kaco la yidhaahdo sifada noocaasa wixii leh sida iimaan iyo camal saalixa wixii la yimaada ciddii muxsiniin ah ciddii muttaqiin ah waxa weeye waa ahlu janna taas waa sawaab waayo aayaadku waxay inoo tilmaamayaan iimaan iyo camal saalixa waxay la yimaadaan inay jannada gelayaan muxsiniin markaynu leenahan waxaynu uga jeednaa ixsaan dhammaystiran oo kaamil ah oo iimaankii inuu weheliyo ayaa shardi ah haddaan iimaan wehelin ixsaan kaamil oo dhammaystiran ma aha ixsaan maca allah wa ixsaan maca khalqih shahaadada markaa wasfiga loogu markhaati kacayo mu'miniinta camalka saalixa la timi jannaday gelaysaa waxa waa sawaab waana sida adilada kitaabkiiyo sunnadu ku soo aroortay wakadalik in la yidhaahdo gaaladu naartay gelayaan iyaduna waa sawaab munaafiqiintu naartay gelayaan waa sawaab alcasharatu mubasharuuna biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey baa ka mid ah marka ciddii nas ugu markhaati kacay waa loogu markhaati kacaya ciddaan nas ugu markhaati kicin oo odhan jannada waa gelaya aanu odhanin nas lama odhanayo jannadu gelayaa lamana odhanayo naarku gelaya laakiin qofku hadduu tawxiid iyo iimaan ku dhintay camal saalixana la yimi jannadaa loo rajaynaya oo loo malaynaya loo rajaynaya laakiin looma qaxcinayo lama odhanayo jannadu gelaya hadduu markaa fisqi iyo xumaan la iman jiray laakiin tawxiid iyo iimaan ku dhintayna waxaa looga baqaya naarta inuu galo waa looga baqaya laakiin lama qaxcinayo lama qaxcinayo ama ciddii la ogaa inay kufri iyo gaalnimo cad ku dhimatay iyaga waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay in naar loogu bushaaray cid baa waxaa la ogyahay khaatimadiisii ugu dambaysay inay ahayd markaysagaa gaalnimo oo gaalnimo ku dhintay sida waxa waay abu aalib oo kale uu gaalnimo ugu dhintay hadalkiisii ugu dambeeyey muxuu ahaa inahu calaa millati cabdilmualib waayo waxaa dhici karta qofku xaaladda uu sakaraadka ku sugan yahay inuu toobad keeno lacalahu yatuub fayatuub allahu caleyh waxa suurowda wataraadki isagoo ku jira inuu toobad keeno oo ilaahay ka toobad aqbalaa dhici karta marka qofkii la ogaa in wixii ugu dambeeyey ee wax ka dambeeyey ayna jirin ay kufriya gaalnimo ahayd aan wax cudurdaara ku helaynin xaalka noocaasa waxaa la odhanayaa yani waa naarta waa loogu bushaaray naarta waa loogu bushaaray marka calaa kulli xaal hadalkan wuxuu ku saabsan yahay walaa nunzilu axada minhum jannata walaa naaran dadka ahlu qiblaha ee shahaadanaya ayuu ku saabsan yahay dadkaas ahlu qiblaha ayaa shahaadanaya ee kufri bawaax oo cad aan la iman ayuu ku saabsan yahay horena waa uga soo hadalay masalada walaa nunzilu ma dejinayno axadan qof oo minhum ahlu qiblaha ka mida ama muslimiinta ka mida fisqi wuxuu doonaba hala yimaado ama salaax iyo wanaag iyo camal wanaagsan wuxuu doonaba hala yimaadee jannatan janna dejin mayno odhan mayno jannuu gelaya allahuma ilaa miduu naf uga markhaati kacay mooyaane oo rasuulku uu sheegay jannada inuu gelayo walaa naaran naarna markaa uma dejinayno ma odhanayno naar buu gelaya allahuma ilaa mid waxa weeye naf uga markhaati kacay oo uu yidhi naar buu gelayaa uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam mooyaane walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa bishirkin walaa binifaaq walaa nashhadu calayhim kuma markhaati kacayno iyaga korkooda bikufrin gaalnimo ku furi mayno ku markhaati kici mayno walaa bishirkin shirkina ugu markhaati kici mayno shirkigiiyo kufrigu waa bimacnan sida raajixa walaa binifaaqin munaafiqnimona uga markhaati kici mayno waa gaalnimo la qabso waa nooc ka mid a kufriga maa lam yadhar minhum shayun min dalik intaanu ka muuqanin oo ka soo daahirin iyaga xaggooda shay markaa ka mida kufriga ama nisaaqi ka mid inuu ka soo daahiro mooyaane oo ay muujistaan mooyaane markaa cidnaba yani uguma markhaati kacayno ahlu qiblaha ka mid ah oo shahaadanaysa inay gaalo yihiin ama inay munaafiqiin yihiin ama inay mushrikiin yihiin cid muujisatay oo caddaysatay mooyaane malayaal iyo dunuun markaysaga mid loogu markhaati kacayo maaha ململا لململيني ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى ونذروا حنقترينا سرائرهم وحي قبتنيان إلى الله تعالى حق إلهي من نقترينا وناطي بمعنى وحوية أحكام الدنيا ظاهرة بكل الشمس قالوا علم ونوحيطون نقليان إجماع على السوء شخصية هاي إن أحكام الدنيا ظاهر كل الشمس هاي وظاهر كل اللي أجي وحي موجود culamada qaar ijmac bay kusoo roreen axaadiista nabigana sal allahu alayh wasalam waa laga qaadanaya inama ana bashar wainakum takhtasimuuna ilay walacala bacdakum an yakuna alxana bixujatii min bacd faaqdii lahu binaxwi ma asmac binaxwi ma asmac faman qadaytu lahu min xaqi akiihi shayئa falaa ya'khud fainama aqطacu lahu qطcata min annaar waxau tilmaamaya nebigu sal allahu alayh wasalam waxa muuqda inuu wax ku xukumayo xadiiskaa صaxiixa ku yaala وكذلك عمر بن الخطاب وحور إن ناسا كانوا يؤاخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع وإنما نؤاخذكم الآن على ما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري في صحيحه وحوله عمر بن الخطاب dad baa waktigii nabiga sal allahu alayh wasalam waxyigaa lagu qaban jiro o lagu fadeexadin jiray oo arrinkooda iyadoo uu kashifaya waxyi kusoo degi jiray waxyigiina hadda waa go-ay waxaanu hadda idin qabanaynaa un waxa markaa nooga muuqda camalkiina marka kii khayr noo muujista waa nabadgelinaynaa waana soo dhaweynayna kii waxaan khayr ahay noo muujista ee sharana mana nabadgelinayno mana soo dhaweynayno haba yidhaahdo qalbigayga iyo waxa ii qarsoon ayaa wanaagsan marka axkaamta adduunyadu waa mabniyatun cala aahir maadaama qulubta waxa ku jirta aynaan ogeyn ku jira aynaan ogeyn inagu waxa weeye mala inaynu qalbiyada iskaga xukunno maaha qofku wax cad aan laga haynin oo kufri bawaaxa oo daahira oo muuqda in la iskaga ganoo la yidhahdo kufri buu qarsanaya nifaaq buu qarsanaya gaalnimuu qalbiga ku haystaa yani malamale in lagu yidhaahdaa wax banaan maaha ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك وإنه نقضى وح ظاهرة وح لغو حكمية ملا ملا وإنه يقين نقضى اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزال بالشك يقين في الشك في مسوش يقين ترى مركز يتقال لك مقبور يقين لم يلمويان الأصل بقاء ما كان على ما كان من من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين مثله ninka waxa weeye islaamnimadiisu yaqiin ay ku sugnaato hubaal hubaal unbaa islaamnimadii lagaga rari karaa ama wasfigii islaamnimo lagaga suulin karaa laakiin waxaan yaqiin ahayn oo la hubin oo la malamaleynayo in islaamnimadii lagaga raro ma banaana ee waxa weeye waa in islaamnimadii lagu baaqi yeelo ilaa yaqiin ka mida ilaa yaqiin la mida tii hore lagaga raray ilahayna waxa uri ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kasiira min adanni ina bacda adanni ism waxaa kaloo ilaha yidhi walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kana canhu mas-uula waxaa kaloo ilahay yihi waan taquluu calى allahi ma laa taclamuun waxaa kaloo ilahay yihi walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu calى allahi lkadib sida waxa weeye been abuur ay u tahay ilahay waxaanu xaaraantinimayn in la yidhahdo waa xaaraan waxaanu xalaalayna in la yidhahdo waa xalaal siday been abuur ilahay loogu been abuuranayo u tahay ayay sidaas si leeg been abuur u tahay cidan ilaah iyo rasuulkiisu gaalaysin in la gaalaysiin ama cidaan ilaah iyo rasuulkiisu islaamaynin in la islaamay xaalka ay ishkaal qofka ka gashana shay walba asalkiisa wuu istisxaabaya oo hadduu qofku waxa weeye gaalnimo ku ogaa oo uu ka shakiyey ma islaamay oo kufriga horta ma ka soo baxay waxaa la odhanayaa kufrigii asalka ahaa ayaa la istisxaabaya lafl baqaau ma kana cala ma kana ilaa yaqiin marka cad inuu kaga guray a caddaas haddii waxa weeye islaamnimo lagu ogaana oo asalkiisu islaamnimo ay ahaydna waxaa la odhanayaa waxa weye hadday ishkaal gasho waxaa la istisxaabaya yaqiintii asliga ahayd oo islaamnimada ahayd baa la istisxaabaya alaslu baqaau ma kana cala ma kana sidaas iyada ah ayaa la odhanaya haddii afcaal muxtamila xataa ay ka dhacdo oo ixtimaali karta waxa weeye kufri iyo kayrkii mar hadduu asalkiisu islaamnimo aha ficilkuna aanu sariix ahayn oo aanu caddayn ee uu yahay ficil yaxtamilu kufra wakayrahu in macnaha aswa ah ee xumaantada badan in loogu xambaara ma banaana ilaa la istiftaaro oo la hubsado waxaa markaysaga kukalisa oo la yidhahdo maa xamalaka cala ma sanacta waxyaalaha muxtamilaadka ah ee aqbali kara kufrigiiyo kayrkood labadaba ufasirmi kara waa la istifsaaraya waxaa la odhanaya waxa weeye maxaa kugu xambaaray waxaad samaysay hadduu markaa ku fasiro macnaha aswa ah oo kufriga ah markaas kufriga waa lagu xukumaya hadduu waxa weeye ku fasiro macnaha markaysaga kaa dhaamana isagana markaa waxa weeye macnahaas baa loogu xambaarayaa oo inaan yani kufrigii aanu ku gaaloobin inaanu markaa kufri yani lagu xukumaynin ayaa ka dhalanay sidaas iyada ah ayaa ka dhalanay ahlucilmiguna waxay tilmaameen dadka in dhanni iyo male lagu gaalaysiiyo inaynay ahayd inay yaqiin noqoto wax lagu gaalaysiinayo wax la hubo maadaama ay tahay kufrigu yani ciqaabtii ugu daray waxaana la yidhahdaa waxa weeye alkhaطأu yani fi lcafwi khayru min alkhaطأi fi lcuquba in cafwiga lagu khato oo lagu gefo waxa ay dhaantaa in ciqaabta lagu gefo yani cuquubadana waxaa ugu daran yani markaa cuquubatu ridda oo qofkii in gaalnimo aan asli ahayn ee caarida lagu xukumo kufru ridda ah oo la yidhahdo waa murtad waxa weeye waa cuquubaadka kuwa ugu daran fi dunya walaakira sidaas aawadeed khaطأa xataa lagu khaطa'o cid waxa weeye muslim aan ahayn in islaamnimo loo xukumo xaalka ishkaalka ku jiro iyo khaطأa lagu khaطo ee lagu gefo cid aan gaal ahayn in gaalnimo lagu xukumo cid waxa weeye muslim aan ahayn in islaamnimo loo xukumo xaalka ishkaalka ku jiro iyo khaطأa lagu khaطo ee lagu gefo cid aan gaal ahayn in gaalnimo lagu xukumo labada waxa daran in lagu khadoo cidaan gaal yani waxa daran cidaan gaal ahayn in gaalnimo lagu xukumo ayaa waxay ka daraansha badan tahay cidaan islaam ahayn in islaamnimo lagu xukumo ahlucilmigu saas iyadaa bay yidhahdeen cumar bnu khaaabna waxa uu yidhi alkhaطأu fi lcafwi khayru min alkhaطأi fi lcuquub cafinta marka aan cid cafinayo khaطأa aan markaysagaa ku geso ayaa waxay dhaantaa khaطأ aan ciqaabtan cid ciqaabayo aan ku gefo ahlucilmiguna waxa wey qaacidada noocaas ah aad bay usoo naqliyeen ee cumar bnu khaaab laga soo raray iyagoo oo markaysa waxa markaa yani qaadanaya ama aqbalaya ayay sidaas iyadaa markaa waxa wey usoo qaatay marka xaaladda shubha ku sugan tahay oo xaalka yani laga shakiyo qofkuma murtad buu noqday mise ma aha ilaa laga yaqiinsanayo oo laga hubsanayo in waxa weeye la istisxaabo inuu islaamnimadii baaqi ku yahay ayaa waajib ku yahay walaa nashhadu alayhim bikufrin walaa nashhadu kuma markhaati kacayno calayhim yani marka ahlu qiblaha korkooda ama dadka markaa islaamka yani shahaadanaya ee islaamnimada markaysa waxaad markaa sheeganaya ee kufri bawaaxi aanu ka muuqanin yani uga markhaati kici mayno bikufrin gaalnimo yani aynu ku xukumayno uga markhaati kici mayno walaa bishirkin yani shirkina uga markhaati kici mayno inay mushrikiin yihiin ولا بنفاق منافق نمان أو مرخاتي كعمي ما لم يظهر شيء من ذلك قيد الشيخ قليل قيد كاتو حوية وإنت إني كظاهر مدد أين كم موقن وح قال لما أو بواح أه أو صريح أه أو عد أين كم موقن وحي كهر يوردن يعني كما حكم إنه إني مركا قاري يين منافقين لكن مركا وحوية أي عطيستان يعني كفر قودة أما نفاق قودة أي عطيستان أي عطيستان يعني شيء صريح أو عد وأن احتمال لهين أي كعطيستان مركا أصوى لغو حكمية مركا أصوى لغو حكمية مركا منهج أهل السنة والجماعة في موضوع التكفير وبين الإفراط والتفريط وحوضح إياه لبقرة وطرفان ووسط قرد مرجعات وطرف بي جوكتا قرد خوارجتا نزرف كلي جوكتا أهل السنة هنا وحي كتشوغا منهج وسط أه ودحدح هذا يكتشوغا منهج وسط أه ودحدح هذا أي أهل السنة والجماعة نكتشوغا ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى ونذروا وأغتلينا سرائرهم سرود يوحي قرصنا إيانا إلى الله تعالى إلهي بن الله فإنا وإنو دينا إلهي بك لحساب سمية وحي قرصنا إيانا هذا النفاق قرصنا إيانا وإن موجسا ربي بك لحساب سمية إنا قال لنا ويدين ما يمحى قلوب توحى كتر أول وغان ويدين ساس لنا سؤالي ما ولا نرى السيف على أحد من من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما وجب عليه السيف ولا نرى ما رجنا يعني ما اعتقاد سنين السيف السيفة على أحد قف كرشين هذا ومشروع يهي وفناية إن قف لقدله قف كاس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة النبي كاملة أمة الإجابة كاملة أمة النبي أجيبتها رميسان راعبي إلا ما وجب عليه الصيف مويان عدته في كو واجبتي إلا دلا عدي واجبته هاي مويان عد كلا ما قبنا وما اعتقاد ثانين إنه حوي مسلمين تأحد كلا مركا لديل كرا إنه شرق سنة وحاونات المامية ليقا مسلمين تا أصل كوينه يهي إنه حاريه مركا برهان يدليل عد أيوم بعد ليقا مسلمين تا لقبنا يسكرات laakin wixii aan daliil cad loo haynin in dhiigga muslimiinta lagu banaystaa ma banaana shay waliba asal buu leeyahay alaslu fi dimaa'i lmuslimiina wa amwaalihim wa acraadihim alxurmatu asal waxa u ah dhiigaga muslimiinta iyo xoolahooda iyo cirdiyadooda iyo sharaftooda inay xaaraan tahay ayaa asal u ah siday ahlucilmigu marka ay sheegeen فابن حزم الظاهر وكنت المام محلها هي غير كي وكذلك مركز الشيخ الإسلام ابن تيمية وكنت المام مجموع الفتاوى وكذلك مركز عبد الرحمن السعدي وكنت المام يسوون كتبتي سقاركود مركز أهل علم بدن السيد المامين أصلوا حوا دماء مسلمين تا يحوله دي أعراض دين حاريه وحانا ودليله آه نبي صلى الله عليه وسلم وحو يرين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا يعني ديقين حولهن شرفهن وحيهن قار مركا وحوي حاران كأه بمعنى قاركين بقارك كلا أين أبنانين وين سيدا وحوي آه بلدكين كان أه أو مكة أه oo xaaraan u yahay oo xurmo u leeyahay oo bishiinan oo dulxija ay ay xurmo u leedahay oo maalintiinan oo carafo ay ay xurmo u leedahay intaasiba siday xurmo u leedahay ee muqaabil waxay u tahay yacni dhiigadiina xoolihiina iyo acraadiina sharafihiinu intuba inay xaaraan yihiin ay xurmo leeyihin marka falaa yustabaaxu shayun min dalika ila biyaqiin wax cad oo la hubo ayuunbaa lagu banaysan karaa wax kale in lagu banaystaa ma banaan waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka صaxiixaynka ku yaalae nebigu salى اllahu alayhi wasalam uu yihi laa yaxilu damu mri'in muslimi yashhadu an laa ilaha ila اllah وani rasuul اllah ila bixda ila bixda ala yani dhiig qof muslimi xalaal ma aha qofkaa muslimka ahoo qiraya an laa ilaha ila اllah in waxa weeye mid xaq lagu caabudaa aanu jirin allah mooyaane muxamedna rasuulkii ilaahay uu yahay qof muslima oo sidaa qiraya oo ka markhaati kacaya dhiiggiisu xalaal ma aha ilaa biixdaa alaaa saddex markaa arrin midkood iyadoo la helo mooyaane si kale kuma banaana arrinka koowaad ee uu ku banaanaya waxa weeye asayib azan waa kii waxa weeye guur hore soo maray oo isagoo hore usoo guursaday oo guurkaa wax ku haleelay oo wax ku dhadhamiyey dabadeedna sinaystay isagoo guur xalaala soo maray guurkaa xalaashaana wax ku dhadhamiyey haddana waxa weeye dib ka sinaystay kaas waxa weeye in la dilaa shareecadu waa markaa waajibisa oo dhagax weliba ha lagu dilaa layihi waa rajmi dhagax ha lagu dila baa layihi azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhumaa miata jalda taas waxay ku saabsan tahay kii waxa weeye guur hore aan soo maray ama kii guur hore soo maray ashaykhu washaykatu idaa zanaya farjumuhuma yani iyaga waxa weeye waa rajmi waa in dhagax lagu dilo xukumkaasna waa xukum muxkam ah oo baaqi ah oo waxa weeye axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam xukumkaasina waa mid muxkam ah oo baaqi ah oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam kusoo arooray aayad qur'aanina kusoo degtay aayadda laakiin tilaawadeeda la nasakhay laakiin xukunkeedu waa baaqi oo lama nasakhi ka labaad waxa weeye wanafsu binafs naf muslimad ah qofkii dila ee barheer u dila camdi barheer u dila waxaa baxaya haddii aanu barheer u dilin ee kama u dilo in loo dilaa ma banaana haddaanu barheer u dilin ee barheer u eka u dilo oo waxaan sida faraha badan le waxba dilin oo nafta ka jarin sida haalibka ah ayuu ku dilay dhegad yar buu ku dhuftay oo kale dabeedna naftu waa ka raacday dhegad yaroo khafiifa looma dilayo waayo shaygani sida haalibkaa wax ma dilo barheer u adkaa la yidhahdaa shibulcamdi baa la yidhaahdaa yani waxa weeye in loo dilaa ma banaana waa in barheer uu noqdaa ka udil yani wuxuu u dila naftaasina waa inay tahay naf muslimad ah lab ha ahaato oo rag ha ahaato ama dhadig ha ahaato taana waxa banaan in markaa loo dilo awliyaa maqtuul laakiin dadkii waxa weeye u ehelka ahaa qofka la dilay waxay samayn karaan intay cafiyaan o ay dilka ka dhaafaan inay mag qaataanna waa u banaantay oo shareecadu taasna waa u banaantay laakiin waxay dad badan isticmaalaan oo ah markaa in in adeerkii loogu aaro ta noocaasi shareecada barna kagama taas waa dulmi iyo xadgudub weya dulmigii oo dulmi lamida lagaga jawaabayo weya ruuxaan waxba galabsan in loo dilaa ma banaan ilahayna wuxuu hi walaa taziru waasiratun wisra ukra yani naf naf markaa dambowsani naf kale dembigeed ma xambaarto ma qaado marka qof kastaba dembigiisu ka mas-uulya dembi qof kale geystay ifyo aakhiro midnaba in loo qabsado ama masalada makta ku saabsan oo bareerka markaynay ahayd ee ama kama a tahay ama bareer u ekaha tahay oo waxaan sida badan wax dilin wax lagu dilo markaas in la yidhi tolkii ha bixiyo magta taasi waa khafiifin shareecadu khafiifisay mas'aladaas lama qiyaasanayo meel kale looma gudbinayo halkay ku soo aroortay keliya loo daynayaa taas sidaas iyadaa wy wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca ka saddexaad ee isagana waxa weeye dilkiisu bannaan yahay ee xalaal yahay waxa weeye waa kii diintiisii ka ridoobay ee dib uga noqday ee jamaacadii muslimiinta ka faaruqay bimacnaa waxa wey waa ridoobay oo islaamnimadii uu ka baxay baa loo jeeda hadduu ridoobo islaamnimadii ka baxo yadana waxa banaan in la dilo oo gaalnimo loo dilo jamaahiirta culamaduna waxay yidhahdaan waa bacda alistitaaba marka la tawbad weydiiyo la yidhahdo ka soo noqo arrinkaas ayaa waxa weeye la dilaya laakiin iyadaan la toobad weydiin o laodhan ka soo noqon lama dilaya bay yidhahdeen jamaahiiru ahlicilm marka xadiidkani waxa uu sheegay saddexdaa umuurood keliya in qof muslima dhiiggiisa in la daadiyaa saddexdaa umuurood keliya inay ku bannaanaanayso ashyaada kale ee ku soo aroortay axaadiista qaarkood laga qaadanayo waa loo idaafaynaya oo waa lagu sii daraya iyadoo marka culamada qaar ay yidhaahdeen xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay in wax markaa sidiisa in la dilaa ay u bannaan tahay inay saddexdaasuu tahay ama ashyaada kale waxay u badan tahay in baab lmuqaatala inay tahay adu ashyaada qaarkoodoo baabulmuqaatala aan ahayna waa jiraan sida xadiiskii markaa tilmaamayey nabigu sal allahu alayh wasalam faqtulu lfaacila walmafcuula bih yani liwaadka iyo cidda samaysa in isaga iyo markaa labadaba in la dilo haddii ikhtiyaaran markaisagaa uu aqbalo yani mafcuulu bihiguna xadiidkaasi waa soo arooray xadiid kale waxa uu tilmaamayaa faqtuluuhu waqtulu bahimata aw kama qaal xadiidka labadaa xadiis adigu calaa kulli xaal culamada qaar baa sixadooda ka hadla laakiin qatli bay ku soo arooreen muqaatalo kumay soo aroorin muqaatalo kumay soo aroorin qatli bay ku soo arooreen ashyaada kale marka waxa weeye muqaatalada kusoo aroortay waxaa kamida bugaada in lala dagaalamo waxaa kamida saa'ilka markaa nafta iyo maalka kugu yimaada in la iska daafaco haddii waqtulfitna aynay ahayn waxaa kamida waxa weeye bugaadoo kale ilahay waxau yihi faqatilu latii tabqi xataa tafiya ila amri illah yani waxa weeye ta markaa xadgudubta la dagaalama baa la ila amarka ilahay ay usoo noqoto muxaarabada markaysaga marka ayaa kamida إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أيا كمدا وxa kamida markaysa waxaan markaa ka fitnada dadka markaysa waxaan markaa fitno u sababaya oo yani marka waxa weeye dadka muslimiinta inuu yani markaa baabi'iyo oo kala shajabiyo yani markaa raba oo khaliifo muslimiiniyada ay jirto markaysa waxaan markaa doonaya inuu cududa muslimiinta markaysaga waxa baabi'iyo oo ku baxaya man xamala calayna silaaxa falaysa mina baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wakadalik nabigu waxa marka uu yidhi yani xadiid kale yani man xamala silaaxa uma wadacahu fadamuhu hadab ninka waxa weeye silaaxa iyo hubka qaata uma wadacahu dabeedna dadka ku laaya fadamuhu hadar diigiisu waxa weeye waa ka kac weeyaan buu yihi marka calaa kulli xaal waxaa ka mid a waajibaadka sharcigaa ciddii markaa waajibaad mancida yani iyadana waxa u banaan in yani xaakimka muslimka ah ama jamaacada muslimiinta inay la dagaalamaan oo khaliifada muslimiinta ama imaamka markaa muslimiintu inuu la dagaalamo haddaanu jooginna dadka ahluxalli waalcaqdiya ayuunbaa markaysagaa la dagaalami kara waktiga la dagaalami karana waa xaalka dagaalku maslaxo keensan karo laakiin xaalkaanu maslaxo keensanayne fasaadka fara badan ka dhalan karo waa qitaalu fitna ma banaana marka xaalka noocaasana yani ma banaana oo waxa weeye qitaalka uu ilaahay amray waa qitaal keensanaya in amarka ilaahay ay u noqdaan laakiin qitaal aan keensanayn amarka ilaahay inay u noqdaan yani ma banaano oo mashruuc markaisaga ma aha in markaa la dagaalama faqatilu latii tabqi xataa tafiya ila amri illah marka ilaahay amra iijaab wala amra istixbaab midnaba ma amrin qitaalaan markaysaga ayna ka dhalanin wax maslaxa ihi oo aan marka amarka ilaahay in loo noqdo aan keensanaynin in la dagaalamo markaysaga mid banaan ma aha walow cidda lala dagaalamaya bugaadba ha ahaadaane walow bugaadba ha ahaadaane yani ma banaano in lala dagaalama wakadalika waxa weeye ashyaa badan oo noocaasaa soo geliya marka calaa kulli xaal ashyaada badankoodu waxay u badan tahay muqaatalada oo la dagaalanka ah qatliga iyo muqaataladana farqi baa udhexeeya siday ahlucilmigu sheegeen xaafid ibnu xajarna uu ku tilmaamayo yani fatxu baariga shaanqidina uu ku sheegayo markaa tafsiirka suuratu israa isaguna ku tilmaamay marka calaa kulli xaal muqaataladu waa ficil labada geesoodba ka dhacaya qatliguna waxa weeye waa dil qofkii la dilo yani markaa weeyaan marka muqaataladii oo la dagaalanki way sababi kartaa in la dilo way sababi kartaa laakiin ma aha macnaheedu haddii muqaatalo oo la dagaalan u bannaan yahay in haddii la qabtana in la dilo ay bannaan tahay maa in la dila ay banaan tahay ma oo bugaadoo kale shuruud bay leeyihiin marka la dagaalamayo shuruudda ay leeyihiin oo kale waxaa ka mid a muraadkooda waxaa looga dan leeyahay in markaa bakyigooda laga dabaalo oo laga cesho ayaa looga daranaya faqatilu latii tabغi xataa tafiya ilaa amri illah sidaas aawadee cali bn abi aalib markuu bugaadii la dagaalamay muxuu sameeyey wuxuu yidhi hadday yaacaan ha eryanina hadday dhaawacmaan ha dhaawac tirina haddaa qabataan ha dilina haddaa qabataan ha dilina waayo muraadka looga dan lahaa waa maxay sharkooda in la daafacaa looga dan lahaa sharkoodii mar kastoo uu baaqdo ma banaana halkaa in loo sii dhaafaa mar hadday cararaan waxa weeye ha dilina iskaga hadha haddii waxa weeye ay dhaawacmaan waxa weeye hadhaa culamaduna sidaas iyadaa ayay markaa u tilmaameen oo ay isla ogoliyen wakadalik faailka ama hororka oo kale marka la iska daafac waxaa loo daafacayaa shay-an fa shay-an shayba wuxuu ka yar yahay baa lagu daafacaya oo isagoo wax yar ku tegi kara inaad wax badan ku isticmaashaa kuma banaan halkaa inaad u dhaafto hadduu ku eg yahay hanjabaad hadduu kaaga tegayo inaad gacan saartaa kuma banaano horarkaa kusoo weeraray hadda hanjabaad buu kaaga tegaya hanjabaadda inaad u dhaaftaa kuma banaano waayo bas inaad ka daafacdaad ujeedaa sharkiisa qadarkaasaa lagu baneeye wax ka badan laguma banaan wax ka badan laguma banaan hadduu kaa cararo inaad eryataa kuma banaan kii horarka aha qudhisu waa caynkaas ee naftaada ama maalkaa kugu yii hadduu dhaawacmo heer aanu kula dagaalami karayn uu gaadho inaad waxa weeye wax dambe ku dhufataa kuma banaan xurmadiisiibuu ku noqday waayo sharkiisa in la daafaca markaa loo jeeday sharkiisi waa daafacmay sharkiisi mar hadduu baaqday inuu hadda dhibaato kugu sameeyo hadduu mar dambe soo noqdo markaana sidii bay kuugu banaananay laakiin hadda xurmadiisiibuu ku noqday sidii asalkiisii u ahaa oo xurmadiisii asalnimo ayuu dib ugu laabay marka calaa kulli xaal wixii daliil soo arooray ee tilmaamayo oo uu caddaynayo in shaygaasi qofka uu banaynayo in la dilo waa lagu sii daraya laakiin wixii daliil aan loo haynin wuxuu ku baaqi yahay xurmadaas iyo xaaraan noqoshadaasi ku baaqi yahay qof haddii laga shakiyo dhiiggiisu taloma xalaal baa mise markaysaga xalaal ma ah asalkiisuna uu ahaa qof muslim ah waxay markaa noqonaysaa inuu xaaraannimadii ku baaqi yahay ilaa aad caddaysanayso burhaan iyo daliil cad aada u helayso inuu dhiiggiisu bannaan yahay sidaas yada ah ayay noqonaysaa waxaa kaloo baabkan khusaysa yani qitaalka fitanka iyo ku saabsan inaan laga qaybiyo ahlusunna waljamaca waxay yidhahdaan yani waxa wey qitaalka fitanka ku saabsan yani markaa muslimiinta fitanka markaa dhexdooda ah inaan markaa laga qayb qaadan qitaalka fitanka waxaa markaysaga ka mid a oo soo gelaya in waxa weeye ay qabyaaladoo kale isku laayaan waxaa soo gelaya inay madaxtinimadoo kale markaa isku laayaan anaa talinaya iyo anaa talinaya yani ay isku laayaan oo kursiga ay u baratamayaan yani tan noocaasoo kale waa min qitaali fitan qitaalkii fitanka ayay ka mid tahay waana muxaram oo markaysaga ma banaan nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay dadka inuu u khiyaamo badan yahay cidda markaa imaarada doondoontee ku dadaasha